ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaani raxiim kulan wacan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadiha isnaay oo toddobaad walba sabti aad dhageysataan barnaamijkani waa xaliimo cali ibraahim oo idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa injineer zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka warbaahinta isnaay
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala isee isku soo noqod wanaagsan kheyrta habadeena dhageysaneysay toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa saameynta bulshada iyo caruurta ay kala kulmaan nafaqadarada toddobaadkan barnaamijka waxaa marti oga ah qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar kuwaasoon wax ka weydiinay sidee looga hortagi karaa cudurada sababa nafaqadarada ayagoo noogu warbixiyey saameynta inta badan caruurta ay kala kulmaan nafaqadarada iyo waxyaalaha sababay iyo sida bulshada loogu sameyn karo wacyigelin si ay looga hortago nafaqadarada caruurta ay la kulmaan sanad walba waa kuwan qaar ka mid ah gabdhaha uun waraysigani la yeeshay bismillaah markale kusoo dhawoowo barnaamijka caafimaadka raadi hisnaay oo toddobaad walbo sabtee la dhageysto adigoo magaca bilaaba waa mahadsantahay waa ku dhawahay magacii waa sacdiya
sacdiyo maadaama aad marti ku tahay ee barnaamijka caafimaadkan toddobaadkan kaga hadleyno ee saameynta caruurta ay ku yeelato nafaqadarada bal ka waran
nafaqdarada ku dhacda caruurta waa xaalad caafimaad oo ku dha- oo ka dhalata markii jirka ilmuhu uusan helin cunno ku filan ama aysan ka helin nafaqooyin muhiim ah ee u baahan yahay taasi waxay keentaa dhibaatooyin caafimaad iyo horumar la-aan ku timaada jirka iyo maskaxda ilmaha nafaqdaradu waxay leedahay laba nuuc oo waaweyn
Een, waan kartay een, maadaama nafaqadarada ay leedahay ee laba nuuc oo aada u waaweyn ee bulshadana u baahan tahay in laga wacyigeliyo bal ka waran labadaas nuuc maxay yihiin
Een, labadaas nuuc ugu waaweyn waxa waaye koow nafaqo xumo ba-an in af ingiriisna waxaa lagu dhahaa acute malnutrition nafaqo xumo ba-an aa ka mid ah koow tani waa xaalad degdeg ah oo ka timaada gaajo muddo gaaban ah waxayna sababtaa miisaan lumid xad dhaaf ah Een, waan kartay ma jiraan calaamadooyin ee qofka kasoo muuqanaya caruurta
haa way jiraan wayna badan yihiin waxaan ka mid ah een, miisaan aada ugu hooseeyo kan kan la filayay barar ku yimaada lugaha iyo gacmaha Een, nafaqoxumada qaybteeda labaad kale waxaas- waxaa kaloo kasii mid ah een, nafaqoxumo joogto ah yacni chronic malnutrition tani waa xaalad muddo dheer soo socoto oo sababta koriin yaraanta Een, waan kartay nafaqa xumada joogtada ah een, ee daba dheeraata ee loo yaqaano chronic malnutrition een, calaamadaha qofka lagu arkaayo ma ka duwan yihiin calaamadaha kale
aada iyo aada isku mid maaha dheerar ka hooseeya heerka la filayo ilmaha da-diisa yacnii dherarkii meesha laga filaya inay kasii hooseeyaan horumar maskaxeed oo dib u dhac ku yimaada Een, waan gartay ma jiraan een, sababo keena nafaqadarada ku timaada caruurta
aada iyo aad bay badan yihiin waxaa ka mid ah cunno aan nafaqo lahaynin xanuun sida shumanka oo keena in jirka inuu waayo nafaqooyinkii loo baahnaa nadaafad xumadaa ka mid ah iyo biyo aan nadiif ahaynin Een, sidoo kale saboolnimadaa ka mid ah iyo cuno yar cuno yarida oo qoyska ka jirta wacyigelin la-aanta ah ku saabsan sidoo kale diyaar diyaariyo cuno la-aanta ku saabsan sida loo diyaariyo cuno caafimaad leh ma gartay bal ka waran saameynta nafaqadarada caruurta ay ku leedahay
xasaasiyad sare oo cudurada ah dhibaatooyin dhibaato koriinka iyo awood waxbarasho halis nafaqa yari oo joogto ah
ma jiraan ka hortag iyo daaweyn xanuunkaasi
haa way jiraan sida siinta caruurta cuntooyinka hodanka ku ah nafaqooyinka muhiimka ah sida borotiinka fitamiinada iyo macdinta isticmaalka nafaqayaal dheeraad ah oo ay bixiyaan xarumaha caafimaadka sida in la siiyo caruurta buskut batiiqa oo kale in loo shiida cabitaanada nafaqada leh in la siiyo bataatiga iyo in lagu wacyigeliyo barashada cunno karinta caafimaadka leh helitaanka adeegyada caafimaadka ee caruurta iyo haweenka uurka leh nadaafad ilaaliyaan si loo yareeyo cudurada waxaa muhiim ah in la raadiyo gargaar caafimaad haddii la arko calaamadaha nafaqadarada
ma gartay maadaama aad kasoo hadashay calaamadaha nafaqadarada iyo saameynta nafaqadarada ay bulshada ku leedahay bal ka waran ma aragtay kiisas ku saabsan nafaqadarada ee ka jira jowhar
aada iyo aad waa la kulmay waan arkay sida haba u badnaayaan haba u badnaadaan ilmaha laga keeno tuulayaasha oo kale ayagoo bararsan oo miisaankooda liito nafaqa darrada zaa'id hayso oo lala tacaalo loo qoro buskuud iyo lana wacyigeliyo maamada ama qofka mas-uulka ka qaar kaleo waxaa jira nafaqa darro darteeda u dhintaan laga yaabee in dhanka faamilka ay sabool ka yihiin oo kale aysan awoodin waxay ay siiyaan sidoo kaleent amaba aysan aqooninba cunuyaasha qaar oo borotiinka u leh cunuga inay siiyaan garta maadaama aad ka mid tahay ardayda wax barata kuliyadda caafimaadka bulshada ma ka wacyigelisaan inay caruurta siiyaan cunooyinka nafaqada leh duulooyinkoo simaan magaalada jowhar oo kale aada iyo aad waa ka wacyigelinaa waana u tagnaa waana u sheegnaa intii oo anaga karaankeena ah waana u wacyigelinaa wayna qaataan
ma gartay ugu dambeyn maxaa bulshada magaalada jowhar duulooyinka hoos yimaada iyo kaamaanka ku yaal magaalada jowhar ee ka mid ah dadka u nugul inay nafaqadarada haleesho dadkaas maxaa ugu baaqaysaa dadkaas waxaa uu baaqi lahaa ka hortagka wuxuu ku fiican yahay daaweynta waa inay ka hortagaan ee dhaqsi la soo gaaraan goobaha lagu maamulo ama sheeg mas-uulka lagu yahay dhaqsiga ay keenaan caruurtooda dee ka dareemaan nafaqdarro yar si loo caawiyo loona siiyo wacyigelin iyo wixii waxtar u leh caafimaadkooda caruurta ma gartay maadaama aad ka mid tahay ardayda wax ka baratay jaamacadaha ku yaal magaalada jowhar bulshada makay wacyigelisaan xanuunka ama cudurka nafaqa darada haa si weyn ayaan ugu wacyigelinaa marar badanaa jirto aan baxnay aan tagnay meelaha ay ku badan yihiin sida waxay zaad waxay ugu badan yihiin tuulooshinka haddana waxaan sameynaa ee markay isbitaalada ay imaadaan ee hooyada uurka leedahay waxaan ku wacyigelinaa in ay si wanaagsan iskugu dadaasho inta ay uurka leedahay ee wax walba oo nafaqo siinayo meel dheer hadday ka jiraan xataa in ay raadsato oo hadhow saameyn oo ku yeelan karo iyada iyo macal cunugeeda
gartay maxaad kula talisaa marka hooyooyinka aad ugu baaqaysaa in ay sameeyaan ama ay ka hortagaan waxyaalaha keena nafaqa darada
waxyaalo badan aa jiro oo hooyada aan ugu wacyigelino sida bulshadeena horta waxaan leeyahay maamada haddii ay uur leedahay mast waaye in uu lagu dadaalo sida guriga ee ku nooshaha oo kale dadka jooga in ay ku dadaalaan hadday heli karin xataa ile dadka oo qofka uurka lahayn xataa in uu sidaas qofkaas ku jooga laakiin iida oo la quudiyo sidoo kale cunuga hadan markao dhasbaritfiinka in loo dhammaystiro sidaas weyna ku yaraan kartaa inuu cunuga naas nuujin oo ku filan inuu cunuga qaato hooyada nafaqa ku filan in ay qaadato sidaasna waa looga hortagi karaa sidoo kale famil blin inay hooyada sameyso ilmaha isku dhadhowna way keeni karaan nafaqa daro oo zaa'id ah soo cunugan oo asigoo naas nuujin ku filan aan helin haddii hooyadii uu noqoto hooyadiina ay nafaqa aysan haysanin waxyaalaha ugu badan oo sababi karane way tahay nafaqa darada bismilla marka hore kusoo dhawoow ee barnaamijka caafimaadka oon toddobaadkan kaga hadlaynay nafaqadarada maxaa sababa nafaqadarada caruurta darada nafaqadarada caruurta waxay ka dhalan kartaa sababo kala duwan taas oo si toos ah uga saameyneysa horumarka jireed iyo maskaxda caruurta qaar ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keeni kara nafaqadarada darada caruurta waxaa ka mid ah cunto aan isku dheelitirneyn ee caruurta aan heli karin cunto nafaqa leh oo ku filneen fitamiiniska sida ee fitamiinka macdanka borotiinka iyo waxay u nugul yihiin nafaqadaro ee cuntooyinka degdega ah ee sida sokorta badan iyo cuntooyinka aan fitamiin iyo macdan lahayn sababto korin la-aan iyo caafimaad daro taan la-aanta cunto ku filneen caruurta oo ku nool deegaanadaas saboolka ah ama kuwa aan awoodin in ay helaan cunto caafimaad leh sida qoyska danyarta ah way u badan tahay in ay la kulmaan nafaqo daro xaalo xumo ama awood la-aan in ay helaan cuntooyin qiimo badan oo nafaqo leh cudurada sida shubanka caloosha waxaa keeni kara lumis nafaqa daro ah maadaama caruurta aysan si fiican quudanin nafaqada ama ay ku lumiyaan nafaqooyinka muhiimka ah iyadoo shaandheynta dhiigga iyo shuwanka waxaa sidoo kale ah saameyn yeelan karaa cudurada xaalada caafimaad ee kale ah sida maleerida t b-da ama h i b-ga haddii ay hooyada tahay mid nafaqo dara inta ay lagu jiro uurka caruurta dhasha waxay halis inay dhashaan intii lagu jiray uurka waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadka cunuga waxayna suurtagal ah in ay cilado caafimaad oo kale ah cunto xumo iyo caafimaad daro oo hooyada ama ilmaha ay la kulmaan sidoo kale calaamada aan soo sheegno kale haddii ay ku arkaan cunugooda waa inay la soo xiriiraan ama ay keenaan kooxaha caafimaadka ilmaan karti maadaama aan qodobadaasi kasoo hadalnay bal ka baran bulshada qaab neeco loogu wacyigelin karaa inay ka hortagaan cudurka nafaqa darada
ugu horeyn horta bulshada in loo wacyigeliyo waa arrin muhiimsan yacnii wacyigelin oo sidee ah waayo in biyo nadiif ah ay isticmaalaan cunno nadiif ah cabitaanada kaleento oo warshadaysan ay iska ilaaliyaan waxyaa cuntooyinka fareshka ah inay isticmaalaan aa lagu baaqayaa iyo waxaa ka mid ah inay tagaan goobaha lagu qaybiyo buskud badiiqa waa kaas caruurta ay ka dareemaan xaalad emergency ah in ay geeyaan goobaha caafimaadka ah si looga hortago waxyaalaha keeni kara nafaqa darada
bismilah mar kale kusoo dhawow ee barnaamijka caafimaadka raadhaysnaa ee toddobaad walbo kaga hadalno xaaladaha caafimaad ee ka jira magaalada jowhar ee toddobaadka maadaama aad martoob ku tahay barnaamijka caafimaadkan kaga hadlayno nafaqa darada bal ka waran sida looga hortagi karo nafaqa darada
waxaan ka hadlaynaa qodobada yacni sida looga hortagi lahaa nafaqa darada horta ugu horeyn sida looga hortago nafaqa darada waxaa muhiim u ah in la qaato talooyinka ku haboon oo lagu xujeynayo caafimaadka iyo nafaqada qodobka koowaad isku dheelitiran cunto isku dheelitiran hubi in cuntada aad qaadanaysa ay tahay mid isku dheelitiran oo ka kooban carbonhydrate-ka rootiga bariiska galeyda iyo baasto baastada borotiinka hilibka kalluunka ukunta iyo digirta dufinta caafimaadka leh saytuunka afakaadhada iyo looska fitamiinada iyo macdanta qudaarada iyo miraha ka hortaga cuntooyinka xun ka fogow cabitaanada macmacaanka badan iyo cuntooyinka warshadaysan jooji isticmaalka maandooriyaha iyo sigaarka sababtoo ah waxay keeni karaan nafaqa daro wacyigelin iyo waxbarasho sida loo diyaariyo cuntooyinka caafimaadka leh kor u qaad wacyi ku saabsan muhiimada nafaqada gaar ahaan hooyada iyo ilmaha nambarka afraad hirgelinta barnaamijka nafaqada xukuumaddu waa inay taageerto barnaamijyada nafaqada sida bixinta cuntada nafaqo leh oo dugsiyada u qaabinayo in caruurta la siiyo talaal sida looga hortago nafaqa darada
bal ka waran daryeelka hooyada iyo ilmaha la siiyo marka ay yihiin kuwa nafaqa darada ee soo haleeshay okay daryeelka hooyada iyo ilmaha haweenka uurka leh waa in la siiyo cunto caafimaad leh iyo daawooyin ay ku jiraan fitamiinada muhiimka ah sida folic acid iyo birta ilmaha yaryar waa in si gaar ah loo quudiyo gaar ahaan muujinta dabiiciga lixda bilood ee ugu horeeya
bal ka baran biyaha helitaankooda nadiifka ah ma ka qayb qaadanayaan in qofka uu ka badbaado fuuqbaxa iyo nafaqa darada haa yacni way ka- way ka qayb qaadanayaan nafaqa nafaqa darada waa xoojin kara cudurada biyaha nadiifka ah la-aantooda dhasha sida shubanka markaa muhiim in dadka la siiyo biyo nadiif ah Okay, een, barnaamijyo lagula socdo heerarka nafaqada bulshada si loo ogaado dadka nugul nafaqa darada oo taageero degdeg ah la siiyo in tixgeliyo in loo tala- tixgeliyo dhammaan waxyaabahan waxay yareyn karaan nafaqa darada una horseedi karaan bulsho caafimaad qabta
bismilah markore kusoo dhawow raadiha isnaay marka xigta een, sidee bulshada looga wacyigelin karaa nafaqa darada caruurta ku timaada waa ku dhowahay magaceyga waa nasre wacyigelinta ku saabsan ee bulshada nafaqada caruurta waa arrin muhiim ah oo oo ku caawin karta bulshada in ay fahmaan muhiimadda nafaqada caafimaadka ee caruurta qaar habka bulshada loogu wacyigelin karo nafaqada caruurta waxaa ka mid ah baraarujinta wacyigelinta iyo aqoon korogsiga mac- macdanta muhiimka ah koritaanka iyo caafimaadka caruurta baraha bulshada ayaa si weyn ugu caawin karto in bulshada lagu wacyigeliyo nafaqada caruurta tusaale ahaan barnaamijyada caafimaadka ee loogu talagalay caafimaadka waxaa muhiim u ah in dhakhaatiir kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo xirfadayaasha caafimaadka ay bulshada siiyaan talooyin iyo tilmaamo ku saabsan nafaqada caruurta intaa waxaa dheer adeegyada caafimaadka ee degmada ama goobaha caafimaad ee deegaanka sidoo kale loo adeegsan karaa bulshada lagu wacyigeliyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo nafaq- iyo nafaqada waxay noqon karaan kuwa muhiim u ah wacyigelinta waxaa muhiim u ah in in la abuuro isbeddel dhaqan oo ku saabsan cuntooyinka nafaqada leh iyo qaabka loo diyaariyo cuntooyinka caruurta wacyigelinta waa in ay sidoo kale siiso Een, ma gartay maxay muhiim ugu tahay bulshada in wacyigelin loo sameeyo Een, wacyigelinta bulshada ee nafaqada caruurta waxay muhiim u tahay yareynta cudurada nafaqada waxayna gacan ka geysan kartaa kobcinta caafimaadka iyo horumarinta bulshada guud ahaan
Een, ma gartay een, maadaama aad ka mid tahay ardayda ee wax ka barata jaamacadaha ku yaal magaalada jowhar ma jiraan wacyigelin ay u sameysan bulshada si hooyooyinka caruurtooda nafaqa darada haleeshay ee uga hortagaan
haa way jiraan xaafado badanaa tagnay wacyigelin fara badan ka sameynay hadda sidii hore ma ahan isbedel badan aa aragnaa
Een, ma gartay ugu dambeyn ee bulshada maxaa uga baaqaysaa
waxaan uga baaqayaa in caruurta nafaqada meela- meelaha goobaha caafimaadka ay geeyaan ay caafimaadkooda ka taxadaraan guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka raadiha isnaayon toddobaadkan diiradda ku saareynay sida looga hortagi karo ama looga gaashaaman karo nafaqa darada caruurta ay la kulmaan anigoo xaliima ayaa idinla socodsiinayay tan intaa ku kulmi doono barnaamijka qiisa xiga nabadgelyo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka